munaasabad lagu daahfurayay isbitaalka ragga u gaarka ah ee xaliya ayaa lagu qabtay degmada hodan gaar ahaana wadada taleexa isbitaalkan ah ayaa qaabilsan daaweynta xanuunada xagga taranka ah ee ragga kaasi oo ay ka howlgalayaan dhakhaatiir isugu jira soomaali iyo ajaanib dhakhaatiirtan ayaa ah kuwa khibrad leh iyagoo sidoo kale adeegsanaya qalab casri ah iyo daawo la hubiyey oo ku habboon bukaanka munaasabada furitaanka isbitaalka waxaa ka qayb galay bada caafimaadka aqoon-yahano dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada kuwaasi oo soo dhoweeyey furitaanka xaruntan iyagoo sheegay in uu ku soo aaday xilli loo baahnaa waxaan rabaa maanta waxaan nasiib u yeesha inaan imaado isbitaalka raggae xalliye waxaan rabnaa waxna xalliye waa jeclayn waxaana aad noo dhibay haween ajnebi naga ahoon ka xishoo hayno in nugula dhex daaweeyo isbitaal noo gaar ahaa la keenay dhallinyarada keentana waa u mahad celaynaa aadaadna u mahadsantihiin waana idinsoo dhowayhaynaa mahad ilaahay u sugnaatay maanta waxaan qayb ka ahay xerigjarka isbitaalka ee ragga ee xaliye mar haddii aad maqashid xaliye waxyaaba badan oo xalin doona hadduu ilaahay raalli ka dhigo muhiimadda waxay tahay haddii adiga aad ma aragtay cayaaraha qaar oo ku fashilantay muhiimadda waxay tahay naftaada wax caafimaad ku inaad raadisid marka isbitaalka xaliya mar walba wuxuu diyaar u yahay in uu xaliyo ragga isbitaalkana ragga ayuu qaas u yahay caruur ma lagu daaweynayo dumar laguma daaweynayo ragga keliya shaqaalaha hataa waa rag waxaa farxad weyn yahay inaan ka soo qayb gala xaliy jarkan isbitaalka xaliye qaybta ragga khaaska u ah runtii aadaan ugu faraxsanahay waa barnaamij lagu soo kordhiyey soomaaliya inuu isbitaal khaas u ah ragga uu noqdo waxaan arki jirnay isbitaal si guud naagayna mana wada jiifaanay carruur isbitaal naagii carruur u khaas u ah haweenka iyo ilmaha isbitaalka ragga khaaska u ah aadaan ugu faraxsanahay dhanka kale cabdulaahi cali yuusuf agaasimaha isbitaalka ragga ee xaliye ayaa ka warbixiyey howlaha isbitaalka uu u qaban doono ragga isbitaalka xaliye waa isbitaal loogu talagalay in lagu daboolo baahida qaaska ah ee ragga isbitaalkan insha allahu tacala wuxuu ka shaqayn doonaa markii aan aragnay isbitaalka in loo qabo baahi oo aan aragnay in la isku dhex daaweynaayo raggii iyo dumarkii iyagoo kale xishoonaya dad khubaraha u fekeray waxaa lasu keenay in isbitaalka laga dhigo mid ragga u gaar ah howlwadeennada guud ahaan maca dhakhaatiirta isbitaalkan wuxuu dabooli doonaa baahida ragga guud ahaan midda hoos loo sheegi karo iyo midda kor loo sheegi karo intaba insha allahu tacaala waxaan ku soo dhowaynaynaa bulshada